mid ka mida imaamyada ugu horeeya gobolka ay soomaalidu degto ee minnesota ee dalkani maraykanka ayaa waxa uu cambaareeyey kooxda daacish ee dalka suuriya iyo ciraaq oo uu ku tilmaamay falalka gowraca inaysan islaamku waafaqsanayn ee ay geysanayaan sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abuubakar sidiiq ayaa waraysi khaasa oo uu siiyey v o e da waxa uu kaga hadlay dhallinyarada soomaalida ah ee ku biray kooxda daacish wuxuuna dhinaca kale si weyn u eedeeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masaajidka abubakar sadiiq oo magaalada minneabolis ugu waramayay haaruun macruuf